waxaan ugu bishaaraynayaa iskuulka albasiir in sanadkan qorshaha oo noogu jira annaga in iskuul aan dhisno labada kun iyo sideed iyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka iskuul aan dhisno loogu talagalay iskuul weyn oo loogu talagalay in dadka naafada ah khaasatan kuwa indhahala iyo kuwa kale oo ayagana kategoriyaasha kale ku jira ay wax ku baran doonaan hadduu ilaahay kaas qorshaha oo noogu jira waxaa kaloo qorshaha noogu jirta sanadkan haddii ilaa yidhaahdo in shan boqol oo macalin aan rabno inaan ku soo darno bajetka dowladda oo macalimiintaas ay noqdaan kuwan gobolka banaadir keliya maahane ee aadayaan haddii ilaah yidhahdo gobollada dalkao dhan aan u qaybin doono oo sidii la arki jiray waagii hore macallinkii aan bedeli karno meel geyn karno ka soo celin karno marka saasay booqashadan ahayd marka run marka la sheego sina waan u faraxsannahay oo waan aragnay meesha nashaadaad badan oo ka jiro sina waan waan waan u soo naxnay ama ma arkaysaa waxayna soo siisay inaan aad aan u sii qaadano hadda dadaalka oo aan wax qabanno wadciga meesha yaallo waa liitay